muqato wacanoo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigidkii oo aalab aan ka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan dhinaca siyaasadda soomaaliya dhegaystayaal caawa waxaa madasha marti noogu ah wasiir ka tirsan wasiirada maamulka faatimo oo isagu ah wasiirka dhinaca arrimaha bulshada qaabilsan faarax cabdi faarax oo isagu haatan ku sugan seattle washington waddankan maraykanka faarax cabde marka hore kusoo dhawow madasha sigist waad mahadsan tahay aad baad umahadsantihiin madasha sigistii waa dhammaantiin waan idin salaamaya su-aalaheena haddii aynu gudagalno faarax su-aasha ugu horeysa bal aan u dhigo golaha wasiirada ee khaatumo ama maamulka khaatumo waa imisa golaha wasiirada marka ugu horeysa waxaan doonaya inaan halkan idinka mahad celiyo sida gogashan aada u samayseen dhammaantiin ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel walba adduunkaa joogtay ummadda reer kaatumana waan salaamayaa iyo dhammaan maamul goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waan wada salaamayaa iyo bahda sigisty group waan salaamaya su-aashaadu waxa ay ahayd imisa wasiir weeye wasiirada maamulka kaatumo waa wasiiro xula oo sidoodaba waxay ku yimaadeen marka ugu horreysay election bay ku yimaadeen rabitaan ummadda soomaaliyeed bay ku yimaadeen ummadda reer kaatumo ah wasiirada waxay ka kooban yihiin waa toban xubnood weeye waayahay wasiiradu markaa faaraxow ma niman dibadda wareego dibadda ku shaqeeya mise waa wasiiro gudaha ku jira ku jira oo gudaha ka arrimiya wasiirada maamulka kaatumo wasiiradaasi waxa weeye dhammaantood waxa ay joogaan waddanka gudihiisi bay joogaan waxaan u malaynayaa wasiirka keliya ee hadda dibadda hadda jooga ama wareegaya ee yimi wacyigelinta usoo baxay ee shaqooyinka usoo baxay iyo waa aniga uun inta kale waxay joogaan waddanka gudihiisi bay joogaan soomaaliya waayahay intii hadda laydin doortay ee khaatum ahaan laydin doortay golaha wasiirada maxaad qabateen maxaa idinku soo biiray maxaad soo kordhiseen
golaha wasiiradu waxa la hagaajiyey gobolada kaatumo oo dhan deegaanadeedii ama golaha deegaanada localka ah taasoo weliba loo dhamaystiray waxaana ka socda canshuur ururin ballaaran weliba taasoo ay weheliso qurxinta wadooyinka iyo street light iyada la samaynayo iyo boorarka la samaynayo wadooyinka lagu qurxinayo taasoo weliba la diyaariyey lana dhamaystiray horumarintooda iyo kambaniyo ka howlgala howlahaasi oo weliba aada u ballaaran howlo aada u baaxad weyn oo weliba aanu isleenahay la jaanqaadka federaalka kaa ayaa ugu ballaaran dowladda kaatumo in loo kala dabqaado maanta halkaasi way ka baxday international community-ga iyo dowladda kaatumo state of somalia waxaan u malaynayaa markan inaan cidnaba aanan u dhaxayn oo warqaddii ogolaanshaha ahayd ee maamul maamul samaynta ama maamulkii kaatumo state of somalia wuxuu si toosa ula xiriirayaa ama ula shaqeeyaa dowladda federaalka waxaana weeye maamul ka mida maamulada
wasiir faarax cabde madaxweynaha maamulka khaatumo waxa uu muddo ku sugan yahay magaalada muqdisho haddii madaxweynihii uu muddo iska fadhiisto magaalada muqdisho taariikhda dib haddii loo eego maamulka khaatumo sidii usoo dejinaan jiray madaxweynayaashii ka horreeyey waxa ahayn kuwo gudaha jiida ama deegaanka dadka ku abtirsada khaatumo niman goobjooga oo mararka qaarkood ay dagaalla ugu dhacaan oo ka qayb qaato ka arrimiya oo ka taliya oo aan ka bixin madaxweynahan cusub cali khaliif gallayr muqdisho soo dhaafilaayay marka miyaan la odhan karin khaatumo waxay u guurtay muqdisho madaxweynaha dowladda khaatumo professor cali khaliif galayd waxa uu joogaa caasimadda dalka soomaaliya waa run laakiin waxa meesha ku jiraa waxa weeye khaatumo waxa ay leedahay dastuur dhigaya in madaxweynaha haddii howl shaqo uu ku maqan yahay ama uu joogo ama waddanka dibaddiisa ama gudihiisaba u ansixinayo inuu hawshaasi soo dhammaystiro haddii xafiiskiisa uu furan yahay isla markaasuna uu joogo madaxweyne ku-xigeenka kaatumo ahna kusimaha madaxweynaha mudane cabdalla maxamuud cagalule iyo ra-iisul baarlamaanka mudane maxamuud sheekh cumar haddii marka ay meesha ay joogaan waxaan u malaynayaa dastuurka waxa uu dhigayaa madaxweynuhu howlihiisa ilaa uu dhammaystiro inuu joogi karo waddanka dibaddiisa ama gudihiisaba maamulkiina haatan xagee xarun ah xagee ka talisaan xagee joogtaan maamulka qaatumo maamulka qaatumo waxa uu ka taliyaa goobo badan especially waxa keliya hadda dee inaga maqan oo gacanta iyadu ka maqan kolley ummadda soomaaliyeedna way garanaysaa cid hadda loo sheegi karaa ama la odhan karaa waxba inaga maqan aanan ahayn lafcaanood uun mooyaane meel kale u malayn maayo inay gacanta iyadu ka maran tahay
magaalada ka taleex ee ahayd xaruntii weyneed ee markii hore baa lagu aasaasay khaatume ee lagu shiray waxaa dhawaan ka jiray dagaallo ay beelaha qaarkood isku qaadeen waxa dhexdhexaadinayay oo qeyb laxaadle ka qaatay oo ciidamo iyo madaxba geeyey somaliland xilligaas oo kale khaatume xaggay ku maqday wa waaba kaaga mahadinayaa su-aasha aad weydiisay waan u baahnaa su-aasha waxa weeye maamulka khaatume state of somalia deegaankiisu isaga iska leh cidna oga aramin mayso waxaan haddeer la joogaba dhulkaasi waxa jooga kaatumaa joogta oo maamulka yagaa jooga ciidamada yadaa jooga oo halkaasi fadhiya marka haddii dee maalin adeerow inta qof iska yimaada ee misanaa dhulkaasi ka carara dee taasi waxay laba ku tusinaysaa inaan waxaasi ay tahay midda aanan soconayn ama dhul ama dhulkaasi qof aanan u dhalan ma taagnaan karo marka adeerow waxa weeye annagu waxay naga go-an mar weliba mar iyo lababa waxay naga go-an dhulka yaga iyo degaamada yada inay noqdaan deegaanka maamulka kaatume state of soomaaliya
wasiir faarax ciidamada jooga buuhood leh hubka iyo baabuurta kale ee dagaalada ee halkaa yaalla waxaa somaliland ay ku celcelisaa in ay siiyaan mushaharka ay ka bixiyaan iyagu puntland iyaguna waxay sheegaan in mushaharka iyagu ay qabaan amaba ay bixiyaan mushaharka ciidamada aan kuu sheegay iyo kharashka ku baxa hubka halkaa yaalla yaa bixiya
adeer waxa weeye meeshaas waxa yaalla hubka meesha yaalla la sheegaya ciidamada maamulka kaatumaha hubkaasi haysta iskana leh hubkoodii dee awalba maamulada way oran jireen innagaa waxsiina iyo innagaa haysana laakiin dee dantuba way tusi doontaa haddii dee ummadda soomaaliyeed la iska sheeganayo ama dan ha noqoto ama ha noqoto waddo kale aan idhaahdee oo siyaasadeed ummad la sheegan karaa ama maanta la sheegan karaa ka weyn waayo madax muuqdaanu markan aanu nahay ummadda soomaaliyeed ee xaggaa ku nool ee maamulka kaatumo ama degaanada ku nool arrimahoodii waxay u diyaar garoobeen inay maamulkooda ay dhidibada u aasaan haddana ay haystaan oo gamcaha ay ku haystaan marka u malayn maayo maamuladaa waxa iska sheeganaya kulley weligoodba way iska sheegan jireen laakiin wax la sheegan karaa oo dambe waa aniga hadda ku lahaa maalmo dhoweyd laftigeedu waxaynu ka qayb galnay shirar adeerow dhowr shirarna waynu ka qayb galnay oo caalamka ah oo adduunyada ah oo waddamada jaarka ah oo muqdisho ah maalin dhaweyd waa aniga ka imi waraysigaygu kulley waad maqashay markaaynu ma ka qayb galaynay shirkaasu dee maamulada meesha looga yeeray ka mid baanu ahayn meel weliba maamul federaal ama maamul maamuladan soomaaliyeed looga yeerayo mar haddii annagu aynu dhex taagannahay oo maamulka magaciisana aynu warqad invitation aan oga helayno international community-ga waxaan u malaynayaa waxaan la iska sheeganayo dee qof baa dee maanta iska sheegan kara waxaa muqdisho muqdisho laftigeeda qof baa sheeganaya kolley waan garan karaa laakiin absolutely dhulka iyagu cidna ma sheegan karto ciidamadaasuna waxaan waxaan kuu xaqiijinayaa one minute aan dhamaysto waxaan kuu xaqiijinayaa ciidamada xaqudirirka ah ee kaatumo dowladda kaatumo ay leedahay hubkoodii iyo ciidamadoodii cidna ma sheegan karto qofkii sheegta dee waa waa dee nin iska yiri uun bay noqonaysaa laakiin cid la sheegan karaa ma jirto mushaharka marka ma mushaharka yaa bixiya ma idinka khaatimo ahaan mise maamulada kale ayaa mushaharka mar mar dhoweyd hadalkaygu waaba ku jiray dowladda federaalku xaggeeda haddii aan aado dowladda federaalku waxaan u malaynayaa dowladda keliya hadda aan is odhan kara xukuumadda keliya ee soo marta soomaaliya oo ay waxa weeye xukuumadda keliya u dhabar adeegta in ay ka miro dhaliso habsami u socodka federalismka iyadoo iyadoo uu horkacayo madaxweyne xasan sheekh taasoo aan aada uga mahadcelinayo laakiin ciidamada waxaa maalgeliya ama dee bixiya qarashkoodii ama bajetkoodii dawladda qaato ma bixisa absolutely cid kale ma bixiso waayahay marka maamulada soomaaliya laga hadlayo federaalku ay ka hadlayaan waxay sheegaan puntland jubbaland koonfur galbeed maamulka haatan laga sameeyey baydhabo waxay kaloo sameeyaan gobollada dhexe imika laga hadlayo laakiin weli dawladda federaalka lagama maqal maamul goboleed ama maamulka khaatimo oo ay siinayaan taageero toosa marka sida ay idin taageeraan ama ay idin gacan qabtaani ma si aan toos ahaynba oo dadban meeshani maamulada soomaaliyeed ee meesha ka jira waa la magac dhabay uun meel laguma istaago waa la magac dhabay maaha qofka isagoo aanan la magac dhabin ama la magac dhababa meel buu ku istaagaa oo dee soo istaagaa maalinka dhaweyd waad arkayseen wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka hadalkiisu kolley waad dhegaysateen warbixintiisa iyo dee clearlya kolley waad la socoteen sida aad u dhegaysanayseen dee maamulkan kaatumo state of somalia waxa very much taageersan dawladda federaalka way taageersan tahay waa biyo kama dhibcaan weeyaan waana uga mahad celinaya dawladda federaalka iyo maamulada kaleba ee weliba nala shaqaynaya sida gaarkaa nala shaqeeya oo weliba maamulada soomaaliyeed
wasiir faarax haddii su-aal kale aan ku weydiiyo sidaan la soconno buuhoodle ereyada waxaa ka socda shirnabadeed beelo dhowaan ama dhowr jeer isku dhacay ama isqabtay oo dad iska laayay oo ah beesha galbeedka ama waqooyi bari bariga burco deegaankeedu yahay iyo reer buuhoodle arrintaa ku saabsan dib u heshiisiinta labadaa qolo khaatimo qeyb ma ku leedihiin mise odayaasha beesha unbaa hawsha nabadda wada nabadeyntaasi laga sheegayo dhulkaasu weliba cowdan la weeye anigu waxaan oran lahaa waa bariga burco iyo galbeedka buuhood la weeye arrinkaas waxa uu ka soconayo wax maamula meesha ama maamulka khaatumo state ha noqoto ama maamulka hargeyso wax maamula oo meesha ka shaqaynaya ama dhex taagan ma jirto odayadani iyagaa isxushay si ay baadidooda u kala gurtaan bay isu xusheen inay halkaa u fadhiisteen ay deegaanadaasina ku nabadeeyaan waayo baadidii baa la kala guran waayey marka intaasay ahayd nabadeyntoodu kolley anigu intaasaan garanaya
waxaa tahay wasiirka arrimaha bulshada waa maxay faarax cadde shaqadaad qabataa anigu waxaan ahay wasiirka arrimaha bulshada maamulka khaatumo state of somalia wasaaradeydu kolley waxa hoos yimaada ilaa iyo dhowr wasaaradood waxaa kamid a wasaaradda caafimaadka waxaa kamid a wasaaradda waxbarashada waxaa kamid a wasaaradda dhalinyarada iyo sboortiga waxaa kamid a wasaaradda haweenka waxaa kamid a wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intaa waxaan u malaynay inaanu wasaarad aanan ka tegin intaasu shaqadaydu waxay ku kooban tahay intaa wasaaradood baan u dhexeeya waxaanu sameynay agaasimayaal maxaa la yidhi agaasimayaal guud oo wasaarad weliba ay leedahay wasaarad welibana dee maalin iyo habeenna way shaqaysaa ilan maamul waxaynu nahay intaasi aanan maamulna arag oo dee aanan dawladna aana arag dee waxaanu mar weliba aanu u taagana habeen iyo maalinba inaan dadka iyagu aanu gacan qabanno istaajinno waxa ugu badan aanu ka shaqaynana waxa weeye waa horumarinta deegaanka horumarinta caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo isboortiga iyo waxbarashada intaa oo dhan aanu kaabayno oo aanu gacan qabanno har iyo habeen aanu u taagannahay deegaanadana waxaan u malaynayaa kolley warkeedaba waaba haysaan sida shalay aynu ka ogeynaya maanta inay kala laba tahay oo weliba dadkuba ay u wada taagan yihiin indhahoodaba ay sida aadka ay eegayaan waxa dawladda kaatumo ay qabanayso iyo heerkii ay maanta ay marayso iyo shalay sidaa ay ahayd marka shaqadaydu waxa ay ku bees garaysan tahay waxa weeye wasaaradda arrimaha bulshada oo intaasoo wasaaradood ay hoos yimaadaan wasaarado badan oo weliba sidaasoo kala shaqeeyana waa jiraan oo wasaarada hoos yimaada laakiin wasaaradaydu intaasay ku shaqaysaa shaqadeyduna waxay u gudanaysaa shaqadeeda sidii loogu talagalay iyo waajibka saarnaa oo weliba shalay ay u diyaarka ahayd ee aanu kitaabka jaamaca aynu gacanta u gelinay oo weliba midnimada ummadda soomaaliyeed aanu diyaarka u nahay kolley wasaaradaydu waa intaa
waayahay faarax cadde marka dhaqaalaha intaa la-eg ee ku baxaya dhowrka wasaaradood ee isdul saaran yaa kaa gacan qabtaa shalay marka dawladda qaatumo la sameynayey dowladda qaatumo sideedaba waa aniga kuu sheegay markii horena mar labaadna waa ku celinaya rabitaanka ummadda reer qaatumo bay ku lagu keenay ama sidaa sidaa saa lagu doortay xubnahani waxaan ku baxaya waxaanu markii hore aanu diyaarinay waxaanu diyaarinay shiri consallo baanu diyaarinay oo deegaamada golaha deegaamada gudaha ama aan idhaahdee golaha deegaamada siri konsalada qaatumo ayaa waxay maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin la dhammaystiray oo meel weliba la dhigay waxa meeshaasi ka soconaya canshuur ururin ballaaran waxa ka soconaya investment oo dee weliba dadku hadda dee waaba ka sheekeynaya anu dhulkii waan ka imi i hope in qof weliba meesha maanta uu taagan yahay uu arkayo uu ku qancayo naftiisu marka hay-addani uma shaqaynayso in ay lacag sideedaba ay hesho ay ku shaqayso laakiin way jirtaa wax bejeda ay ku shaqaynayso bejedkeedana dowladda qaatumaa kabargaraysa oo bixisa
waayahay arrin kale haddii aan ku weydiiyo wasiir faarax dhowaan waxaa ka socday guux fara badan oo ku saabsan magaalada muqdisho arrin ku saabsan in urur hore loo odhan jiray u s b oo ay ku midoobaan gobolada sanaag iyo sool in ay dib u soo celiyaan oo markaasi ay guddoomiye iyo ku-xigeen ay samaystaan amaba dhinaca maamulka cali khaliif galayr oo ah madaxweynaha maamulka khaatumo ka mid ama xubin ballaarin buu ka yahay arrintaasoo kale marka la yidhaahdo waxaa dib u soo noqonaya oo lasoo cusboonaysiinaya u s b ururkii la odhan jiray oo kale miyaan loo arkaynin in khaatumo ay khadkan kasii baxayso oo ay haddana u degaruraan karto ama isu bedeli karto dhinaca u s b ay noqon karto mar kale maxaad ka odhanaya ururka u s b ee meesha ka soconaya waa runtaa shirar way jireen oo sidaasoo kale ka soconaya ururka u s b markeeda ugu horreysay waad ogeyd waxa uu ka hirgelayey gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaana markaa isugu yimi dhowr qabaa'ilo ama dhowr degaamo oo dee ka jira waqooyiga soomaaliya haddana ma oran karo waxa meesha ka baxaya maamulkii maamulku ilan waa dowlad qaatumaah dowlad kumeel gaara oo qaatumo ah kanuna waxa weeyaan waa urur weeye ururkaasu anigu hadda kula hadlaya shirkaasu waan dhex fadhiyey markii igu wardambeysay waana dhex joogay kaasuna dee ma oran karo maanta wuxuu halkaasi ka saaraya qaatumu halkaasi ka saaraya oo maamulkii qaatumo ka saaraya maamulkii qaatumo maamul halkaasi ururna ka saaraya maaha laakiin ururkani waxa uu taagan yahay dee waa la garanayaa oo waqooyiga soomaaliya intaasoo degaamaad dee isugu yimi weliba dee heshiisna ku ah dee waxoodana doonaya inay sidaa wax u wada qaybsadaan
waayahay wasiir faarax cadde marka xaqiiqda laga hadlo oo khaatimo laga hadlayo dadka soomaalidu waxay carabka ku dhuftaan ama ay sawirtaan inuu yahay maamul curdina oon awood lahayn oo aan hanan karin degaanada in ay fadhiistaan oo ay iscaddeeyaan oo ay yidhahdaan maamulkii khaatimo ayaan nahay xafiisyadeedina waa kuwaas waxaanu la hadnayna ma jirto si bareera laakiin waa maamul weli gabasho ku jira oo golihiisa wasiiradu ay marba meel socsocdaan oy dibadaha u baxaan laakiin hadal macaan iyo niyad wanaagsan ay dadkooda usoo jeediyaan oo yidhahdaan khaatumo iyo mabaadiidii way shaqaynaysaa meel fiican bay maraysaa horumar baa jira dadka badan ee sidaa aaminsan ee haddana ku ladha in khaatumo aanay goboladaasi oo dhan wada matalin oo ay dadku kala qaybsan yihiin haddii aad la hadashid ama uga jawaabtid maxaad ka odhan lahayd ka wasiir ahaan ka faarax cadd ahaan
way cali waad mahadsan tahay dhammaantiin waxaan cali aan markan su-aashani aan kusoo gebagabeynayaa waxa weeye xafiiska waxaad igu tiri xafiis ma haysataan dhammaantiin annagu waxaan kuu sheegayaa hadda aniga kula hadlayo wasiirka arrimaha bulshada xafiis baan ku leeyahay halka la yidhaahdo buuhoodle gobolka cayn xafiiskayguna kolley dee ummadda soomaaliyeedna way aragtay idinkuna kolley adigu laftigaagaba waad aragtay marka sidaa darteed lama oran karo xafiiska ma furna wasiir weliba xafiiskiisu waa ka furan yahay ilaa degaamada aanu joogno min gobol ilaa degmo ilaa tuulo waa ka wada furan xafiis aanan shaqaynayn maantana ma jiro marka dega waa xafiisyadeenna way wada shaqaynayaan shaqooyinkoodana way gudanayaan u malayn maayo maanta haddii a laleeyahay wasiir baa inta la doortay iska socsoconaya markii horena carabkaba waa ku dhuftay wasiirka hadda keliya ee qaatumo ee dibadda jooga waa aniga oo maalina weyd waddanka ka soo baxay marka wasiiradaasu waxa ay dhabarka u xirteen andameeyo waxa ay dhabarka u xirteen ama ay u dhabar adeegeen in ay maamulkooda ay dhidibada u aasaan oo ay gacanta qabtaan wasiir weliba waa leeyahay xafiis iyo meel loogu soo hagaaguu maanta leeyahay marka sidaa darteed xafiisyada iyada way inoo furan yihiin mid la odhan karo ama la qarinayo ama meel inta lagu qariyee la odhanayo xafiisyo ma haysano dibaddaanu wareegeynaa maamulkani waa ka weyn yahay oo dowladda qaatamo way ka weynta
waayahay ugu dambayntii anoo soo gabagabeynaya waraysigeenan faarax cadde maxaad odhan lahayd dadka haatan waxaad ka timi waddankii dhawaan baanad soo gashay waddankan maraykanka dadka qurbaha jooga ee haatan ku dhegaysanaya caawa fursad u helay inay codkaaga maqlaan maxaad u jeedin lahayd maxaa ku cusub khaatimo kelmad gabagabadii
dhammaantooda ummadda qurbaha ku noole ama diasporada waxaan u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed maanta dhinac bay u wada jeesatay waxay u wada jeesteen federalism baa loo wada jeestay maamul weliba ama xubin weliba oo dibaddaa joogta oo diasporada ka mid a maamul buu leeyahay ama degaan buu leeyahay degaankiisi maamul baa ka taliya maamul weliba isagu raali ka yahay uu leeyahay baa ka shaqaynaya marka waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer kaatumada inta aad gamcaha isqabsataan nin weliba maamulkiisii garab ha siiyo si ummaddaa soomaaliyeed ay u gaarto haykel dowladnimo oo buuxa
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay asad maasuudi ayaa dhegeystayaal dhinaca farsamada inoo qaabilsan oo inoo daadahaynaya waxaa marti inoogu ahaa madasheenan istigisi caawa wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka khaatimo faarax cabde faarax oo haatan ku sugan seattle washington waddanka maraykanka waraysigeeniina intaasi ayaan caawa kusoo kulankeeni dambe waa cali xaraaro dhammaantiin beedi kaga tegaya sidaa iyo nabad geliya